sidaad ogsoon tihiin dagaaladaasaytu wakti badan ayay sii socdaan way sanad jirsadeen markaan sanad iyo wax ka badan ayay sii socdaan waana sii socon doonaan ilaa ay kasoo afjarmaan waktigooda laga gaaro ay waktigay loogu talagalay ay ugu talagalay intii laga gaaro ciidamada deegaanka runtii waxay u galeen dadaal dheer iyo dhabar adkeen badan kadib markii ay arkeen ama ay dareemeen maleesiyaadka amar qaata kuwa qabqablayaashii hore ama dhiig cabiyaashii hore kuwa ka amar qaata oo kusoo duulay gobolka shabeelle hoose runtii damcay wixii labaatankii sano ee lasoo dhaafay ay dalka ka hayeen inay mar labaad haddina ay sii geliyaan murugtii hore oo kale dhalinyaradii ama ciidamada deegaankiin ay diideen taasi oo ay ka hortageen si wada jir ah iyo maxaa la yidhaahdaa kalasooni buuxda iyagoo isugu qaba waana u dhabar adeegeen waxaanu leenahay intii ku geeriyootay ciidamada deegaankine samri imaan ilaahay ha ka wada siiyo bulshada ee gobolka degta kuwa yacni ku dhaawacmayn ilaahay ha boogtooda ha ka dhayo ha u dhayo kuwa soo duulin waxaan leenahay weli waxba u dhiman wixii ayaayahay hore u arkeen ama maaragtay culeysyadii ka horyimaday kuwa kasii balaaran oo hadda yacni maaragtay loo keedeynayo oo loogu talagalay cashiradii ugu dambeeyey in la siiyo ayaa u dhiman insha allahu tacaala waan kala kulmi doonaan ciidamada deegaanka sidaan wada ogsoonahay gabaarida lagu la dagaalamo gobol shabeellaha hoose iyo saaniyada militarigaba waxaanu ognahay bakhaararka dawladda maqaasimada dawladda ayay kasoo baxaan khaasatan wasaaradda gaashaandhiga awaamirtooda ayay kusoo baxaan toog in lagala hadlo u baahan ma ahe waa mid loogu talagalay in gobolkaasayto lagu barakaciyo lagu baabi'iyo lagu maaragtay laayo shacabka degan mid loogu talagala waayo ma ahin saaniyada dawladda sidii loogu talagalay ama qaabkii cadawgii loogu talagalay kuma baxdo waxaa lagu bixiyaa dal qabsi iyo dal bilaarsi aad baan maaragtay arrintaasayto dhowr jeer dawladana waan u sheegnay khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha waan gaarsinay in maaragtay ciidamada kasoo duulaya ama maleesyada kasoo duulaya muqdisho beelaha hubaysan ay dawladda soo huweyneyso inay wasaaraddu si gaar ay u eegto maaragtay daraasaad badanna ay ku sameyso dhowr jeer ayaan ku warbixinay wasaaradda gaashaandhigina waan siinay idin riboortkaaso hubkii ay ugu talagaleen aagaga ama maaragtay meelaha difaacyada dalka loogu talagalay in maaragtay cid gaar ay soo qaadato ay wasaaradana maaragtay arrintaasi ay wax ka qaban la-dahay ay wax ka qaban la-dahay waan gaarsinay ra-iisul wasaaraha markii sidoo kale gobolka usoo booqday arrimahaas oo dhan waa iyadoo sharaxan waa la hordhigay beesha caalamkiina way ogsoon tahay khaasatan midooda africa iyo midooda yurub way ogsoon yihiin hubkii dawladda ee cadawga loogu talagalay in lagula dagaalamo beelaha ama qabaa'ilada maaragtay markaasito gobolada fadan degan in lagu barakiciyo caalamkan aada buu u ogsoon yahay arrintaas horey baan ugu gaashaamana anagu deegaan ahaan iyo maxaa la yidhaahdaa maamul ahaanba inaan iska dhicino cadowga kusoo duulayo gobolka ma ongolnin guryahayn in la burburiyo ma ongolnin gabdhahayn in la dhibaateeyo ma ongolnin dhalinyaradahayn in la laayo sidaa daraadeedu waan ku talagalnay wax allaalo wixii soo hujuuma gobolka inaan ka horteegno anagoo midaysan haddaanu nahay maamul haddaanu nahay saraakiil haddaanu nahay deegaanka wallahi daahi ma saarna gobolkan shabeella hoose wax ka socda cid moogma ay jirto kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogada anagu waxaa waajib nagu ah dhibaatada ee gobolka shabeella hoose laga qorsheynayo inaan gaarsiino tusino beesha caalamka maxaa yeelay soomaaliya labaatan iyo shan sano ayay qabaail qabaail u kala doodatay cid walba yacni deegaankeedu way xerxeratay deegaan badan ayaa xerxeran gobolkan shabeelle hoose wuxuu ahaa gobol maxaa isla markaasi liskaga habsamayey ama cid gaar ay qabsatay ilaa haddana ay maaragtay weli ka samir la-dahay insha allahu tacaala annagu talagal baan maaragtay qaadanay waan ku talagalnay gobolkan inaan difaacano ku geeriyoona labadii heertina xorriyad inay ku noolaadaan gabadha gabadhii noo yani hal gabar haddii ka herto gobolka shabeella hoose gabadhaasay tusi xuriyad ah inay ku noolaato anagu talagalkeeda ayaan qaadanay ka dhalinyaro ahaan ka mas-uul ahaan ka oday ahaan ka dhaqan ahaan waan ka midaysannahay haddii idaacadaha ama midiyada warar been ah laga buunbuuninaayo waxba kama jiraan wax ka jira ma jirto ciddii markaas lagu marhabaabinaayone ha ka digtoonaato gobolka shabeella hoose ama geerad u imaanaysaa inaad ku noolaato ama lamad u imaan karta inaad ku geeriyooto ama inaad bulshada degan aad la noolaatid nabad kula noolaatid la dhaqantid la macaamishid ayaad ku imaan kartaa wax kaloo ka dhexeey ma jirto xukun yani ha kusoo fikirin inaad ka qabatid ha ku fikirin in maxaa la yidhaahdaa aad gobolkaasayto mar labaad gumaysi ama maxmiyad inaad yani dambi gelisaan ha ku fikirinina in gobolkaasayto dadkiisa dad la qabsa kara inuu yahay dadkii waa soo kacay dadkii waa soo jeedaa labaatankii sanaba yani waxa weye waxaa la ixtiraamayay keliya ama diinta islaamka ayaa la ixtiraamayay haddi diinta islaamki waxay gaartay maxaa la yihahda aada gaarsiseen ama ay gaarsiiyeen qoladan kusoo duulay gobolka in diinta islaamka mid macmil ah oo gacmaha lagu samaysanaayo sil rabo loo qoranayo oo kale ayay ka dhigeen sidii ay ayagu u qorayaan de dad u qoraaya jooga labaatan sana ayaa la ixtiraamayay labaatan sana ayaa la idinka xishoonaayay labaatan sana ayaa la idin ilaalinayay maxmiya dambe in lagu noqdo dadku way ka go-an tahay way diideen waa diideen arrintaasi ogaada